horta xadhigga xildhibaanku si guud waa sharci daro qodobka shan iyo labaatanaad ee dastuurka jamhuuriyadda somalilan farqada koowaad waxay leedahay qofna xoriyadiisa loogama qaadi karo si xeerka waafaqsanayn xeerkuna markaa waa dastuurkeeni dastuurkuna waa xeerka ugu sarreeya dalka marka shacab iyo qof xasaanad laba si guud qodobkaas wuxuu sheegayaa inaan horta si aan xeerka waafaqsanayn aan sinaba looga qaadayn xoriyadiisa oo xoriyad waa qaali walaal haddaynu usoo noqono su-aashana xildhibaanka ma la xidi karaa horta eed baa jirtay laga gudbiyey oo sharci darro ahayd oo xelalyaha guud ka gudbiyey xildhibaanka taasoo aynoo aanaynan inay sharci darro ahayd sababto iyadoon baadhisba lagu sameynin xildhibaanka ayaa eediisa la sameeyey sida caadigaa xeerka habka ciqaabta marka la joogana booliisku marku baadhista soo sameeyo ayaa ka gadaalba uu gungaadhka waxa la yidhaahdo soo dhigo ayay xeer ilaalintu eedda sameysaa markaa ka gadaal baa loo gudbiyaa maxkamadda si loo ogo qofka eedda laga sameeyey kana waaba xildhibaano qodobka sagaal iyo afartanaad ee dastuurka wuxuu sheegayaa inaan xildhibaanka la baadhi karin la xayiri karin lana xidi karin ilaa ogolaanshiya laga helo golaha wakiilada xataa baadhistii waa in ogolaanshiyo marka hore laga helaa golihii uu ka tirsanaa ama golihii wakiilada sidoo kale xeeroosaadka golahu wuxuu sheegayaa inaan xildhibaanka loo dhaafayn golaha sinaba oo markuu golahu xasaanada ka qaado ayaa wixii tallaaba ayaa kale la qaaday goormaa la xidi karaa qof xasaanad leh amba xildhibaan ha noqdo amba qof kale oo mas-uul dowladeeda sharciga somalilan ma qabaa in xasaanadii qofkii oo wataa in laamaha ammaanku ay sharci u heli karaan in la xidho
walaal xildhibaanka ama qofka xasaanada leh ama qareen ha ahaado ama xildhibaan ha ahaado ama sarkaal ciidan ha ahaado ama wasiir ha ahaado ama cid kale oo xeerarkeenu xasaanad siiyeen ha ahaadee qofka waa la xidi karaa ha isagoo xasaanad leh laakiin waa goorma waa marka walaal uu dembi faraha kula jiro madaxweynaha qaranka oo head of stateki ama odaygii qaranka ugu sarreeyey haddii la arkay isagoo fildambiyada faraha kula jira waa la xidhaya dastuurkaana damaanad qaaday qodobka sagaal iyo afartanaad ee dastuurkuna xildhibaanka markuu si gaara xasaanadii dhowrsanaantiisa uga hadlayo waxuu yidhi xildhibaanka lama xidi karo lama baadi karo lamana xayiri karo haddii aanu faraha dembi kula jirin markuu faraha dembi kula jiro weliba waxaa la marayaa golaha inta si inta la xidho ayaa isla si deg dega golaha loo horgeynaya oo haddii golahu maqeeya markaa xataa golihii joogtadaabaa la horgeynaya haddii golihii caadiga aha uu fasax ku jiro marka taa lafteeda xataa isagoo dembi faraha kula jira haddii la xidho oo la qabto waa in markaaba intuu booliisku qaado ama cidda wadda intay qaado waa in la horgeeya walaal golihii si xasaanadii looga qaado si deg dega oo markaa loo maxkamadeeyo hanaankii maro marka xeerkana habka ciqaabta marka la joogo qodobka shan iyo soddonaad dembiyo badan baa jiro oo saaw tahay walaal oo ay ka mid tahay haddii la arko mas-uulkiyo reyb sameynaya ama kofsi sameynaya maadaama ood sheegtay qaabka loo qabtay xildhibaanku inaan waafaqsanayn xeerarka u yaala somalilan bahda garsoorka iyo maxkamadaha marka la hor keeno maxay noqonaysaa qodobada ay ku xukumi doonaan tusaale ahaan waa in qodobka toddobiy labaatanaad ee dastuurka wuxuu yihi qofka xorriyadda laga qaaday waa in sideed iyo afartan saacadood gudahood lagu horgeeyaa maxkamad awoodda ule sideed iyo afartan saacadood markaa hadday dhaafto oredi waa sharci daro maxkamadda loo horgeeyaana markaa waa inay xorriyaddiisa u celisaa iyadoo dabaqaysa markaa dastuurka jamhuuriyadda somalilan markaa hanaanka loo soo xiday xildhibaanka haddii aanay sax ahayn oo aan la soo marin nidaamkii caadiga ahaa maxkamadda la horgeynayo baa ka go-aan gaadhaysa oo procedureka iyo waafajinaysa on dastuurkeenna islamarkaana xoriyadiisa u celinaysa waa haddii aan la soo marin hanaankii saxda ahaa ee inta golaha la horgeeya xasaanada laga soo qaaday intaa ka gadaalaa aan maxkamadii la keenin qodobka toddobilaatanaad ee dastuurku sidoo kale wuxuu sheegayaa qofka xorriyadda laga qaaday waxa ugu horeeya ee dastuurku siiyey waa inuu la kulmo qareenkiisa qareenkiisa difaaca marka imanka xildhibaanka waa in loo ogolaadaa xataa haddii la xidhayba oo ay dhacdayba oo aan xasaanadii loo soo marin golihii waa in loo ogolaadaa marka koowaad dastuurku xataa wuxuu ku horreysiiyaa qareenka ehelkiisa waa in loo ogolaadaa qareenka inuu la kulmo qareenadiisa cidii markaa isaga difaacaysa ehelkiisa iyo cid kasta oo u baahdo marka xuquuqaha asaasiga ee uu dastuurku siiyey horta waa in eedeysanaha si guud la ilaaliya marka haddii ay kasoo tallaabsadaan booliiska ama hay-adaheenna inoo qaabilsan xidhistu haddii ay kasoo tallaabsadaan hanaankaa sharci maxkamadiibaa iyadu gaadhgaraynaysa iyo xeer ilaalintiibaa gaadhgaraynaysa oo ilaalinaysa sifa sharciya ma lasoo maray haddii markaa lasoo aan lasoo marin sifa sharciya xorriyaddii bay u celinaysaa maxkamaddu si aynu ku rajo weynahay